kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo sheegay inuu tegi doono furumaha dagaal ee galmudug hay-adaha amniga degmada dharkiinley oo sheegay in ciyaalka weerada ay ula dagaalami doonaan al-shabaab oo kale xilli habeen ka hor ay dilgeysteen hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ah oo maanta xarunteeda muqdisho ku qabatay shir wada tashi ah gudoomiyaha gobolka hiiraan oo guddoomay deeq dawaa iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo kulan la qaatay ciidamada macuusleyda ee degmada raagaceel
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado sideed iyo tobanka bisha oktoobar sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku sugan dhuusamareeb ayaa sheegay inuu tegi doono furumaha dagaal ee galmudug wuxuuna ra-iisul wasaaruhu hadalkaas ka sheegay kulan ballaaran oo siyaasiyiinta ah madaxda dowlad goboleedka galmudug oo maanta looga hadlayay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab kaasoo ka dhacay dhuusamareeb
runtii kulankan maantaan halkan isugu nimid wuxuu ku soo aaday xilli loogu baahi badnaa oo ahayd inaan ka arrinsanno waxa deegaankan aan ka soo jeedno ee galmudug ka socda oo ay ku hayaan cadowga koowaad labaad ee saddexaad ee khawaariijta al-shabaab kuwaasoo dhibka ugu weyn ay ku hayaan gobolkan aan joogno runtii culimmadii siyaasiyiintii iga horreeyey waa ka wada hadasheen dhibka ay ku hayaan khawaarijta dalkeenna saan la soconno qof kastoo halkan fadhiyo qof kastoo soomaaliya joogo meel kastaba khawaarijta al-shabaab dhibkay u geysata ma yaro runtii waxaa ayaan darro ah dadka iyo shacabka ka soo jeedo deegaankan galmudug in ehelkoodii walaalahoodii qaraabadoodii hortooda lagu laayo caruurtoodii aan qaangaarin hortooda lagu wato oo dagaal la geliyo gabdhahoodii dumarkoodii ay ku faani jireen laga wato oo hortooda lagu xalaalaysto ay la tagaan deegaanada ay maamulaan waa ayaan darro aada iyo aada u xun waxaa iyadana tusaale u soo qaadan kara haddii laga reebo adeer cabdi qaybdiid awoowayaasheen ka soo jeeda galmudug maanta hadday halkaan imaan lahaayeen ayna arki lahaayeen duruufahaan ku jirno iyo sida wiilashoodii awooyaha ay u yihiin loo galayo runtii dhaar waxay ku mari lahaayeen inaysanna dhalin
waa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble hay-adaha amniga degmada dharkinley oo kaashanaya maamulka degmadaas ayaa sheegay in ciyaalka weerada ah ay la dagaalami doonaan xilli habeen ka hor ay dil geysteen faadumo cabduqaadir ayaa warkan sii dhammaystiraysa
iska degmada dharkeenley ee gobolka banaadir oo kaashanaya maamulka degmada dharkeenley qaybihiisa kala duwan uu horjoog u yahay gudoomiyaha degmadaas ayaa halkan oo ah xarunta taliska saldhigga booliiska degmada dharkeenley waxay ku soo bandhigeen afar iyo toban dhallinyaro oo ay ku tilmaameen inay yihiin ciyaal weero balse lagu soo qabtay falal kala duwan oo ay geysteen sida ay sheegeen waxaana maamulka degmada ay sheegeen in caqabado weyn ay ku qabaan ciyaal weerada oo dib u soo laba kacleeyey waxaana uu xusay maamulka degmada iyo taliska saldhigga booliiskaba in inta ugu badan ciyaal weerada oo kor u dhaafaysay in ka badan lixdan dhallinyaro ay qaqabteen intii lagu guda jiray ramadaanka waxaa sidoo kale ay xuseen hadda in ciyaal weeradaas caqabadahoodii ay dib ula soo laabteen dhibaato weyn ay ku qabaan bulshada qaybaheeda kala gedisan ee ku nool degmada dharkeenley oo ka mid ah toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir waxaay xuseen inay wadaan howlgallo hadda ay si aadah ugu soo afjarayaan ciyaalkaas weerada iyo kooxaha markaasi dhaca ka wada gudaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir taliyaha booliiska saldhigga degmada dharkeenley ee gobolka banaadir oo ugu horeyn warfidyaanka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in waalidiinta iyo ciyaalka dhalayba ay u dirayaan digniino adag kuna aadan in ilmahooda ay cishtaan falka lagu soo qabto sidaasoo kalehana waxa uu xusay haddii lagu arko in ganaax adag la dulsaari doono
waxaa isu keenan karna maanta waxay tahay maamulka degmada oo ugu sarreeya guddoomiya degmada ee guddiga nabadgelyada dhan uu fadhiistay waxaa loo fadhiistay in ay muxuu ahaay laga gaaro dadkaas go'aan laga gaaro naftoodana kharibaaya ummaddana kharibaaya haddaan ku geyna faldimida caddayn waxaan u baahannaha maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in ayaguna ay nagula dul nagarab istaagaan oo ay xukumaan dadkan ujuuddii aan ku bixinnay waxaan isla garanay maamulka degmada haddii ay la sii deynayo dadkii ay waalidiinta ka taga tagaan heshiisyo geysanayaan maxkamadda ay ayagii ku raacayaan in aan in la ganaaxo oo sida guddoomiye uu sheegay ganaax la saaro ganaaxaas qofkii uu qabto oo iska bixiyey canugiisa markii la siinayo la damaanad oo lagu qoro haddii ay uu iska mar raba haddana ku dhaco haddana sidoo kale mar saddexaadna waa guddoomiye waa go-aanka uu gaaray ka mid tahay in laga masaafuriyo degmada guhaad sheekh xasan waa guddoomiyaha degmada dharkeenle ee gobolka banaadir xilli uu hadlaya digniinno culus ayuu diray waxaana uu sheegay in caqabadda ugu badan dhanka ciyaalka ay ka haysato xagga waalidka oo inta badan damaanad ahaan u deysta waxaana uu xusay waalidkii markaasi ilmihiisii ceshan waaye oo saddex mar digniin loo diro in ugu dambeyn go'aan cad maamulka iyo taliska saldhigga booliiska ay ka qaadan doonaan islamarkaana laga masaafurin doono guud ahaan degmada dharkeenley afariyo tobankaas waxaa la yaab leh waxaad daba socdaan waalid waxaad daba socdaan xildhibaanno waxaad daba socdaan saraakiil ciidan oo dhammaantood sheegayaan inay arday yihiin wax baranayaan hadda kaamirada dadkaa ku qabateen oo soo duubteen maidinla muuqdeen arday wax baranaysa muuqaalkooda maidinla muuqday waxaa la yaable marka qofkii la soo qabto waalidkii inuu imaanayo uu sheegayo inuu arday yahay inuu jaamacad dhigto inuu iskan dugsi sare dhigto inuu dugsi quraan dhigto waxaan leenahay cunug kasta oo la soo qabtaa waa la ganaaxaa ganaax adagaa la ganaaxaa waalidkii yimaado waxaa la samayn doonaa sawraa laga qaadaa damaanad rasmina oo laga qoraa mar labaad haddii lasoo qabto waalidkaa la xidhaa waana la ganaaxa guddiga nabadgelyada waxay isla garteen mar saddex haddii lasoo qabto qoyskaas inaysan u qalmin inay degmada dharkeelina ku noolaadaan waa la masaafurin doonaa waa laga rari doonaa annagoo u danaynayna bulshada masaakiinta ah annagoo u danaynayna waalidka laftirkiisa oo carruurtiisa midida isla dhecayso annagoo u danaynayna nabadgelyada guud ee degmada waxaan suurtagal ahayn cunug caasi waalideen ah oo waalidkiisa caasiwaalideen ku ah in uu intaa tooreey iyo manqar soo qaato gebdhihii suuqyada aadaay dhallinyaradii wax baranaysa inuu dhacaayo marne marna uu midi ku dhifanaayo inaan loo dulqaadanayn dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulka degmada waxay ballan qaadayaan in ay ciyaalweero ula dagaalamayaan sida uga adag ciyaalweero shabaab camala ula dagaalamayna ama waa nooga daran yihiin sababtoo ah waxaan suurtagal ahayn shabaabkii way soo dhuumanayaan waxbay dilayaan laakiin ciyaalweeradii oo la yaqaano oo hebel hebel dhahaayo oo aabbihiis la yaqaano oo hooyadiis la yaqaano inuu jiinta soo istaago cunug middi ku dhifto si raaxale degmada ugu noolaado wax la aqbali kara ma amana yeelayno waxaanan ka yeelayn qof mas-uula inay imaado waxaanan ka yeelayn maxkamad inay damaanad ku dayso sababtoo ah dhibka wuxuu haysta waxaa waaye maamulka iyo hadiya amniga oo habeenii maalin wareegaayo habeenii maalin soo qabanaayo ciidan ka yeelayn inta la soo qabta inay nootahay ku heshiiyaanna ma jirto mana ogolaanayno falka dembigii dhacay hadda waxaan samaynaynaa maxkamadda iyo c i d daan u dirnay laakiin guddoomiyaha maxkamadda waa la fadhiisanaynaa waxaan u sheegaynaa dhibkan inaysan macquul ahayn in dadkii damaanad sahlan lagu soo daayo waa in la xukumaa xukun dheer weliba maxkamadda degmadana waxaan xoogga saari doonaa idana sanad inay ku xukunto insha allahu tacaala laakiin damaanadba haddii lagu daayo waxay noqon doontaa waalidkaas in isaga uu ciqaabta maro hadduu cunugiisa ilaashin waayo waalidow waxaan ku leenahay ubadkaaga ka warqab meeshuu jooga ka warqab hadda dhowr qofoodoo maxkamadihii ay soo daayeen oo ka mid ah dadka isballansaday raadintooda lagu jiraa waa la soo qaban doonaa ayagana waa la soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala
faadumo cabduqaadir xasan raadi ay tv-ga dalsan taliska saldhigga booliiska dharkenley muqdisho
hay-adda ah maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa maanta xarunteeda magaalada muqdisho waxay ku qabatay shir wadatashi ah oo looga hadlayay xaaladaha ah abaarta ee dalka ka jirta hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa xarunteeda magaalada muqdisho maanta oo talaada ah shir wadatashi ah oo ku saabsan warbixinta xaddiga abaaraha dalka ka jira waxay kula qaadatay dalada culimada hogaanka ururada bulshada rayidka ururada haweenka ganacsatada iyo bahda waxbarashada hay-addan oo magacaaban laba bilood oo keliya ayay sidoo kale kulankii maanta kusoo bandhigtay waxqabadkeeda iyadoo leh xaruun wadanka oo dhan lagala socdo sida xaaladu tahay xaddiga abaarta filashada roobka saadaalinta dabaylo iyo duufaano soo wajahan iyo wax badan oo cilmi ah sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxyidiin shaatax sheekh cabdiqani ditor baadiyow iyo batuulo sheekh axmed gaballe guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya oo ka hadlay madashaas ayaa sheegay in hay-addu ay qabatay howl heer qaran oo u baahan in la bogaadiyo
mahadcelin iyo dhiirigelinba iyo taageero loo muujinayo hay-addan oo runtii wakhtigii ku habboonayna asleh way timid inta haddii ay jirtane wax la taaban karo oo ay qabatane way noo soo bandhigtay runtiina aad dhaweynaynaa kulankan qiimaha badan waxaan taageero ahayn oo uu leeyahayna ma ay jirto dee diintaan ina faraysa mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali ljasadi alwaaxid ku faraxsannahay in maaragtay laku sharfo inaan soo xaadirno kulankan qiimaha leh waa ka mahad celinaynaa in loo yeeray oo maaragtay la sharfay kadib waxaan ka mahad celinaynaa macluumaadka fiican iyo sida fiican loo soo diyaariyey runtii aad bay u fiican tahay wakhti kooban iyo wax fiican oo la qabtay ayaa ka muuqata meesha deen kastoo baahida jirtahay weli ay ballaaran tahay
maanta marka aan dhegaystay warbixinnada runta aan aad iyo aad aan ugu qancay qanaaco kaamila ku qancay baahida hay-addan loo qabay iyo inay soo daahday in wakhti hore la sameeyey ahayd iyo muddada gaaban shaqada la qabtay muddadu aad runta yar tahay marka waa mahadsantihiin dhammaantiin waa idin hambalyeynaynaa waxaan dhahaynaa hadda waxaa waaye dalkayni oo dhibaata ku wada habsato aan ka wada shaqaynayno maxaa u ahaa ilaa dadka soomaaliyeed haddii intaa ay wada maqlaan ay wada arkaan runtii waxay noqon kartaa macluumaad aada loo wadaagay ay noqon kartaa waxaan idiin soo jeedinaynaa anoo ku hadlaya magaca haweenka soomaaliyeed runtii hambalyo iyo soo dhoweyn iyo garab istaag maadaama hay-addan ay tahay hay-ad aada iyo aad ay ummadda soomaaliyeed ugu baahan tahay waxtarkeeda waxqabadkeeda iyo jiritaankeeda hay-ad la rabo inay ka jawaabto ee culayska ummadda soomaaliyeed haysta oo muddada dheer ay ku nooshahay iyo xaaladda hadda aan ku sugannahay oo runtii ah xaalad sidii hore looga dhawaajiyey colaad iyo abaaro ay maaragtay haraysa ummadda soomaaliyeed arrimahaasi oo dhan annaga haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waxaan nahay qaybta ugu badan oo dhibaatooyinka ay ka soo gaarayaan waxaana boqolkiiba boqol idinku garab taagannahay taageero waxqabad iyo la shaqayn joogto ah inaan idinla yeelana haddii ilaahay raalli ka noqdo guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay in shaqo baaxad weyn ay u taallo balse ay u baahan yihiin in lagu garab siiyo maadaama hay-addu ay u shaqayso bulshada
waxaan ii sheegaynaa hay-addan dadkeeda madaxda culummada waan ka tirsanayn oo culummada waana tirsanaysay ganacsatada waan ka tirsanayn bahda waxbarashadana waan ka tirsanayn intaba waan ka tirsanayn hay-adda markii la aasaasayay oo aad ogtihiin hay-addan culeyska ay leedahay mas-uuliyiinteeda mas-uuliyiin shaqada loo suuqa laga soo raajo la yiri waaye shaqadan kaalay qabta sidii waagii hore shaqada laysku siin jiray ee lagu siiye maahan mas-uuliyiin iyadoo hadda cv geysatay oo shaqadan dalbata ma ah waxaan ka rabnaa marka runtii si oo laftikeeda annagiina aan shaqadii uga soo baxno wixii nagula tabayana ay nooga yimaadaan runtii waxaan idinkugu yeerayno oo mar oon aan warbixinta idiin siinayno oon idin waxayno waxay tahay inaad na garab siisaan oo na kaalmaysaan oo runtii hay-addu ha u malaynina guddiga laga sameeyey kaliya inay ka kooban tahay hay-adda idinkaa ka mid ah runtii hadda bahda waxbarashado kalintood
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan warka habeennimo o aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waa naga intaa oad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel